halkan waxaan baaq ooga dirayaa dagaalka ka dhacay darkengeeyo oon leeyahay dagaalka in la joojiyo wixii ku dhintay allah u naxariisto wixii dhaawacmayna allah caafiyo dadka kale ee walaalaheena inay ka qayb qaataan cid kastaba nabadda in laga qayb qaato dadka dagaalka wadana inay joojiyaan baan u sheegaynaa inuusan dagaal wiil baa ku dhintay wiil ku dhalanin
waxaa leer dagaalkaa shuruudaha lagu joojiyo dhaqan baynu leenahay diin baynu leenahay wax kastoo jiro khilaafaada qaabkii lagu xallin jiray baa insha alla laisugu imaan doonaa intii dhibata ilahay waxaan uga baryaynaa ilahay u naxariisto inta dhaawaca ilahay waxaan ka baryaynaa subxana wa tacaala inuu xanaaneeyo waxaan kaloo baaqan ku daraynaa dhammaan dowladaha aagaas degan ee arrintaa ay khusayso dhammaan waxgaradka ay isimadu hogaaminayaan nabadoonada cuqaasha waxgaradka dhammaan inaan u istaagno dhiiggaa soomaaliyeed dhiiggaa sokeeye oo walaalnimo walaalahaya ah in kulligay aan u istaagno sidii u joogsan lahaa
dadka waxaan leenahay horta wixii gaaray ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay inuu ka qaboojiyo dhibaatada ka jirta halka wixii dhintay ilaahay u naxariisto wixii dhaawacmayna ilaahay u boogadhayo intaa waxaanu leenahay sida ay isimadu u sheegeen dagaal wiil baa ku dhintee wiil kuma dhasho waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo dagaalka in walaaltinimadii la soo celiyo in wadahadal lagu bedelo dagaalka iyo dhibka intaasaan ku baaqayaayoo la qaybsanaya walaalahay waxaan leenahay war dagaalka joojiya war dagaalka joojiya dagaal wiil baa ku dhintay wiilkuma dhasho dhiiggaas wuxuu ku daadanayaa macno darro diin darro caqli la'aan waxaan leenahay war dagaalka ha la joojiyo dagaalka ha la joojiyo waxaa kaloon u baaqaynaa maamullada iyo ciddii wax ka geysan karta ee meelaha ka dhow in dadka walaalaha la kala dhex galo culummo iyo caamo odayaal iyo dhaqanba